بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة wuxuu baabu yahay الاstinjaa in lagu istanjoodo biاlxijaarati dhagax xadaثana أxmed bn mحamed almaki abulwaliid alأsraqi kunyadiisa waxaa la yihahdaa abulwaliid qaala xadaثana cmr bn yaحya bn saعيid bn cmr almaki can jadihi saعيid bn yaحya عن جده وسعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وعير وحنا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وحن النبي أبحي عليه الصلاة والسلام حاجتي سيدا تيسا فكان لا يلتفت مسوج سنة النبي عليه الصلاة والسلام فدنوت منه وأن كأقدوا هذه faqaala wuxuu yidhi ibqinii axjaaran ii raadi dhagax astanfid bihaa oo aan iskaga zuuliyo nijaasada ow naxwahu ama wixii la mida walaa ta'tinii ha ii keenin bicadmin laf walaa rawhin iyo digo midna ha ii keenin fa ataytuhu waxaan u keeno ula imid biaxjaarin dhagax bidarafi hiyaabii maradayda darafkeeda ayaan ugu keenay fawadactuhaa dhagaxdii waxaan dhigay ilaa janbihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa wa acradtu canhu waana ka jeestay falamaa qadaa markuu xaajadiisa gutay atbacahu bihinna dhagaxdii ayuu raaciyey calayhi salaatu wasalaam markuu xaajadiisa gutay dhagaxdii ayuu raaciyey bimacnaa nijaasadii ayuu dhagaxdii iskaga dahiray xadiidka wuxuu daliilu yahay sida imaamu albukhaari u baabeeyey alistinjaa bilxijaara in dhagax lagu istanjoodo sida axaadiista ku timidna dhagaxda lagu istanjoonayo waxaa u yar saddex dhagax ayaa u yar wuxuuna nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam in lagu istinjoodo biaqal min alaaati axjaar wax ka yar saddex dhagax in lagu istinjoodo nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximah اllah wa fi lxadiidi jawaazu itibaaci saadaat wain lam ya'muruu bidalik xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi jawaasu itibaaci saadaat dadka sayidyada ah ama maqaamka iyo mansibka u saaxiibka in la raaco inay bannaan tahay wain lam ya'muruu bidaalika arrinkaas yaysan amrinba hadday doonaan yaysan amrina in la raaco wuxuu ka qaatay raacidda abu hurayra uu raacay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn biamrin min arasuul calayhi salaatu wasalaam laakiin abu hurayra jeclaystay waxaa kaloo ku jira wer waistikdaamu limaami imaamka inuu adeegsado bacda raciyatihi raciyadiisa qaar ka mid ah dadkuu mas-uulka u yahay qaar ka mida inuu adeegsado walicraadu iyo in laga jeesto can qaadi lxaaja midka xaaja gudanaya in laga jeesto oo waatuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu wa acradtu canhu nebiga waan ka jeestay calayhi salaatu wasalaam markaan dhagaxdii siiyey ayaan ka jeestay buu yidhi halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka xaajo gudanaya in laga jeesto walicaanatu calaa ixdaari maa yustanjaa bihi iyo in yacni layskugu kaalmeeyo calaa ixdaari maa yustanjaa bihi in lasoo xaadiriyo waxa lagu istinjoonayo qofku wuxuu ku istinjoonayo in loo soo xaadiriyo inuu ku kaalmo dalbo ama uu dalbo in loo keeno ayaa xadiidka laga qaadanaya waxayna ku jirtaa qowluhu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ibqinii axjaaran dhagax ii raadi waa dalab oo nebiga calayhi salatu wasalaam dalbaya in arrintaa laga caawiyo oo abu hurayra uu raadiyey dhagax oo ku istinjoodo wa icdaaduhu cindah waxaa kaloo xadiidka ku jira wer wa icdaaduhu in la la diyaariyo waxa lagu istinjoonayo cindahu qofka istinjoonaya agtii in lagu xaadiriyo lianlaa yaxtaaja si uusan ugu baahan ilaa talabihaa inuu dalbo wixii uu ku istinjoonayay bacda alfaraaqi markuu ka faaruqo xaajo gudashadii kadib si uusan ugu baahan markuu xaajo gudashada ka faaruqa kadib waa in lasii diyaarsado intaanan la xaajo gudan ka hor maxaa yeele wakhtigaasi waa wakhtiga u baahnaa inuu isticmaalo ma aha wakhtigu isticmaali lahaa inuu dalbow raadiyo falaa ya'manu markaa aamin kama ahan buu yidhi attalawuth inuu yacnii isku wasakheeyo ama wasakhdii ay gaarto hadduu markuu xaajo gudto kadib uu isku dayo inuu raadiyo wuxuu iskaga nadiifin lahaa nijaasada aamin kama aha inay nijaasadii ku hallowdo maxaa dhaqdhaqaaqaas uu samaynayo asagoo nijaasadii ay ku taallo waxay keenaysaa in nijaasada jirkiisa ama maradiisa meelo ka mida ay gaarto arrintaasi marka ma habboona waa in qofku wuxuu ku xaaj iskaga nadiifi lahaa nijaasada inuu diyaarsado intuusan xaajo gudan ka hor hadduu biyo iskaga dahirinayay hadduu dhagax isticmaalayo intaba waa qabla qadaa'i alxaaja inuu qofka sii diyaarsado baabun laa yustanjaa birawthin wuxuu baabu yahay laguma istinjoodo birawthin digo digo laguma istinjoodo xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa zuhayr waa zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi alkuufi can abi isxaaq asabiici magaciisa waxaa la yidhaahdaa camr bn cabdillaah qaala wuxuu yidhi laysa abuu cubaydata dakara abuu cubayda ma ahaanin midka abuu cubayda ma sheegin buu yidhi abuu cubayda ibni cabdillaah ibni mascuud waxaa dhalay cabdullaahi ibni mascuud wuxuu leeyahay abuabuu isxaaq asabiici laysa abuu cubaydata dakara abuu cubayda ma ahan buu yidhi midka xadiidkan ii sheegay aniga walaakin cabdullaahi ibn aswad walaakin cabduraxmaan ibn aswad laakiin waa cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi aswad annahu samica cabdallaah aswad ibn yaziid الnakhaci ayaa wuxuu ka maqlay cabdالlah annahu samica cabdالlah cabdallahani waa cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu abuu isxaaq markuu leeyahay ma ahan abuu cubayda ninka sheegay ee waa cabdiraxmaan ibn aswad waxaa jirta sababuu iskaga fogaynayo waxaa jirta sababuu iskaga fogaynayo inuu yahay abuu cubayda maxaa yeeley abuu cubayda ibni cabdillaahi ibni mascuud lam yasmac min abiihi aabbihii waxba kama maql hadduusan aabbihii waxba ka maqal sanadkaasu muxuu noqonayaa munqaticuu noqonayaa wuxuu rabaa marka abuu isxaaq inuu sheego xadiidkiisa inaysan ahayn dariiqa abuu cubayda ee uu yahay dariiqa cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi can cabdillaah dariiqaasna waa dariiq mutasila oo sanadka xiriiro caafimaad qaba oo wax ilaa aan lahayn wuxuu yidhi walaakin cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi annahu samica cabdallaah wuxuu maqlay cabdullahi ibni mascuud oo yaquulu dhahaya ata nabiyu sala allahu calayhi wasalam alqaa'ida nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid musqushi ayuu yimid fa amaranii wuxuu i amray an aatiyahu inaan ula imaado bihalaatati axjaarin saddex dhagax fawajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax ayaan helay waltamastu haalida midkii saddexaadna waan raadiyey falam ajidhu ma helin fa akhadtu waxaan qaaday buu yidhi rawsatan digo fa ataytuhu bihaa digadii ayaan ula imid faahada alxajarayni labada dhagax ayuu qaatay wa alqa arawhata digadiina waa tuuray wa qaala wuxuu yidhi haadaa rigsun rigsun waa bimacnaa rijsun waana isla hal kelimad oo waxaa la yidhi waa laba luqadood rigsun iyo rijsun waa laba luqadood labada kelimad waa isku mid qolana jiimay ka dhigeen qolana kaafay ka dhigeen qol waxay rijsun qolna waxay dhaheen rigsun culamada qaar waxay yidhahdeen rigsun bimacnaa waa rajiicun macnaa waa digo qaarna waxay yidhahdeen rigsun macnaheedu waa najisun waa culammada u daliishanaya inay digada nijaaso tahay hadda ka hor abushujaacaan kusoo marnay inay lafdigaas u daliishadeen in digadu ay tahay nijaaso laakiin sida saxiixa lafdiga rijsun waxaa loo isticmaalaa maa yustaqdaru wixii la dhibsanayo wixii la xumaysanayo wixii wasakha ama nijaasaa inta waa loo isticmaalaa laakiin nijaasada gaarkuma aha wa qaala ibraahim ibnu yuusuf ibraahim ibnu yuusuf wuxuu yidhi can abiihi aabihiis waa yuusuf ibni isxaaq asabiici yuusuf ibni isxaaq ibni abi isxaaq yuusuf waxaa awoowow ah abu isxaaq asabiici can abiihi can abi isxaaq xadaanii cabduraxmaan cabduraxmaan ayaa ii sheegay wuxuu ka rabaa hadda imaam albukhaari xadaanii cabduraxmaan tasriixa bitaxdiid maxaa yeeley abu isxaaq asabiici waa mudallis hadduu can ku wariyo waxaa laga yaabaa in loo maleeyo in tadliis uu ku jira meeshaasi saa darteed canti bedelkeeda waxaa la helay xadaanii asigoo leh oo caddaynaya taxdiid inuu ka wariyey xadaanii cabduraxmaan xadiidkan sanadkiisa rijaashiisu dhammaan waa kuufiyiin sanadka awalkii ilaa aakhirkii rijaalu sanad kulluhum waa kuufiyuun waa reer kuufa qaala raximah اllah baabu lwuduu'i maratan mara wuxuu baabu yahay in la weysaysto maratan mara hal hal mar weysada in hal hal mar laga dhigo xadaanaa muxamed bn yuusuf maxamed bn yuusuf waa la isku khilaafay halkan qaar waxay yidhaahdeen waa muxamed bn yuusuf albikandi bacdi kalena waxay yidhahdeen waa moxamed bn yuusuf alfiryaabi haddii moxamed bn yuusuf alfiryaabi uu yahay can sufyaan qaar waxay yidhahdeen waa thawri qaarna waxay yidhahdeen waa ibnu cuyayna hadduu bikandi yahana sidoo kale marka sufyaankana waa la isku khilaafay moxamedkana waa la isku khilaafay midkuu yahay laakiin alxaafid ibn xajar raximah اllah asiga war ma gelin wuxuu yidhi wa sufyaan huwa thawri waraawi canhu alfiryaabi lalbikandi khilaafi midna ma sheegin sidii raajixa la ah buu sheegay sufyaanku wuxuu yidhi waa thawri raawiga ka warinayana waa firyaabi ee bikandi ma can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi tawada'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay maratan mara hal hal mar ayuu weysaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal hal mar ayuu weysaystay baabu lwuduu'i maratayni maratayni wuxuu baabu yahay in la weysaysto laba laba mar xadaanaa xuseen ibnu ciisa ibnu xumraan xuseen ibnu ciisa ibnu xumraan abu cali alqowmasi kunyadiisa waxaa la ihahdaa abu cali qaala xadaanaa yunus ibnu muxamed ibnu muslim abu muxamed almu'adib almucallim albaqdaadi yunus ibnu muxamed ibnu muslim abu muxamedin almu'adib qaala xadaanaa fulayx ibnu sulaymaan bacd alculamaa waxay yidhahdeen fulayx waa laqab ee isim maahan magaciisa maahan fulayx magaciisa waxa waaye bay yidhaahdeen cabdulmelik ibnu sulaymaan magaciisu waa cabdulmelik fulayxna waa laqab can cabdillaahi bni abi bakr ibni camr ibni xasm cabdullaahi ibni abi bakr ibni camr ibni xasm kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu muxamed alansaari can cabaad ibni tamiim can cabdillaahi bni zayd radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama tawada'a maratayni maratayni nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weysaystay maratayni maratayni laba laba jeer yacnii xibnaha weysada nebiga calayhi salatu wasalaam laba laba jeer ayuu dhaqay baabu lwuduu'i halaatan halaatan wuxuu baabu yahay in la weysaysto saddex saddex saddex jeer hal mar iyo laba mar iyo saddex jeer saddex mar waa inta ugu badan waayo xadaanaa cabdulcasiis bni cabdillaahi aluweysi qaala xadaanii ibraahim ibnu sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf can ibni shihaab ana caطaa ibni yaziid alleyfi ahbarahu caطaa ibni yaziid alleyfi ayaa u sheegay buu yidhi ana xumraan mawlaa cuhmaan waa xumraan ibni abaan ibni khaalid xumraan mowla cuhmaan waa xumraan ibna abaan ibna khaalid mowla cuhmaan akhbarahu annahu ra'aa cuhmaan bna cafaan sanadkan dhammaantiina waa reer madiina waay kulluhu waa madaniyuun rijaasha sanadkan annahu ra'aa cuhmaan bna cafaan wuxuu arkay cuhmaan bna cafaan oo daca u yeeray biinaa'in weel fa afraqa calaa kafayhi wuxuu weelkii kusoo jilleeciyey labadiisa calaacalood ثaلaaثa miraarin saddex jeer faqasalahumaa calaa calihi ayuu dhaqay uma adkhala yamiinahu kadibna midigtiisa wuxuu geliyey fil inaa'i weelka famadmada waa luuqluuqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma gasala wajhahu kadibna wejigiisa ayuu dhaqay alaaan saddex wa yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay ila lmirfiqayni ilaa xusullada laga gaaro alaaa miraarin saddex jeer uma masaxa bira'sihi kadibna madaxiisa ayuu masaxay masxu ra'si waa hal mar uma gasala rijlayhi kadibna labadiisa lugood ayuu dhaqay alaaa miraarin saddex jeer ila lkacbayni ilaa anqowyada uma qaala kadib wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weysaysta naxwu wuduu'i haadaa weysadeedaan oo kale uma sallaa ragcatayni kadibna laba ragca tukada laa yuxadidu fiihimaa uusan ugu sheekeynayn nafsahu naftiisa gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama wixii hormaray min dembihi oo dembigiisa wixii dunuubay u hormartay waa loo dhaafaya xadiidkan waxaa ku jira alwuduu'u halaaa halaaan saddex saddex jeer in la weysaysto saddex wax ka badan ma jiraan arbacan arbacan khamsan khamsan ma jiraan sharci maaha inta ugu badan ee xibnaha weysada la dhaqi karo waa halaaan halaaan xibnaha weysada dhammaantood ma sidaasa maya maa cada ra's waa wixii madaxa ka soo hara amaa madaxa waxaa la masaxayaa maratan waaxida xadiid cuhmaan markuu marayay madaxa masixiisa wuxuu yidhi uma masaxa bira'si alaaan muusan dhihin wuxuu yidhi kadibna madaxiisu masaxay wa can ibraahim waa bisanadi اlwal ibraahim waa ibraahim ibnu sacad ee sanadkii hore ku jiray qaala wuxuu yidhi ibraahim qaala saalix ibnu kaysaan saalix ibnu kaysaan wuxuu yidhi bacdu shuraax waxay yidhaahdeen waa mucallaq sanadkan wa can ibraahim laakiin waa qalad in la yidhahdo waa mucallaq bal waa bisanadi اlwal sanadkii hore yaa ka horreeyey ibraahim oo bukhaari ka warin uu ka warinayay cabdilcasiis waa sanadkii hore waa uun lagu daba qabto waa sanadkii hore cabdilcasiis uu ka wariyey bukhaari ibrahimcabdilcasiisna wuxuu ka wariyey ibraahim marka mucallaq ma ahan ee sanadku waa waa mutasil waa mid xidhiira wacan ibraahim qaala wuxuu yidhi qaala saalix ibnu kaysaan saalix ibnu kaysaan wuxuu yidhi qaala ibnu shihaabin qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab wuxuu yidhi walaakin curwata yuxadiu walaakin curwatu yuxadiu laakiin curwa wuxuu ka wariyey can xumraan falamaa tawada'a cuhmaanu cuhmaan markuu weysaystay qaala wuxuu yidhi alaa uxadiukum xadiian ma waanan idiin sheegeen xadiid lowlaa aayatun haddii aysan jiri lahayn aayad maa xadadtukumuuhu idiinma sheegeen buuhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya laa yatawada'u rajulun nin yuusan weysaysan yuxsinu wuduu'ahu weysadiisa wanaajinayo laa yatawada'u ma weysaysanayo rajulu nin yuxsinu wanaajinayo wuduu'ahu weysadiisa wa yusalli salaata salaada tukanaya ilaa haddii uu sidaa sameeyo gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa baynahu wa bayna asalaa asiga iyo salaadaa inta u dhaxaysa xataa yusalliyahaa ilaa uu tukado qaala curwatu curwa wuxuu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaat alaaya aayaddu waxaa waaye ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaat aayaddu waa middaa gufira lahu maa taqadama min danbihi waxaa ka muuqata alkabaa'ir wasaqaa'ir labaduba inay soo gelayaan laakiin sida raajixa waa asaqaa'ir duuna alkabaa'ir kabaa'irtu waxay u baahan yihiin towba iyo istikfaar wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin